السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ qaybihii uu naskhigu lahaa markaan eegno xagga mansuukha oo markaan fiirino jaanibka ee axkaamtan ama xukumkan la nasakhayo inta jaanib adoo uu kala baxayo saas ayuu mabxaskeedii kan yahay wayajuusu waxaa bannaan naskhu rasmi rasmiga halkan lafdigii baa loo wadaa waa lafdigii lafdigii aayadiiba in la nasakho wa baqaau lxukmi xukumka baaqnimadiisa ayaa bannaan oo yajuusu waxa bannaan nasku rasmi lafdigii oo la nasakho wa baqaau lxukmi xukumkii lafdiga ama aayadda aan ka faa'iidaysanayne dee ahayd kan ku camal falaynaynu ku dhaqmayno kaasoo isagina jooga oo macnaa aayadda inta lafdigeedii la nasakho xukumkeedii laakiin uu baaqiyoonu mansuukhayn taasi way bannaan tahay wanaskhuulxukmi xukumkii oo la nasakhaana waa bannaan yahay wa baqaa'u rasmi rasmigii oo lafdigii oo baaqi noqda macnaa waxaa kaloo iyadana bannaan in laf xukumkii la nasakho jaanibkaan aayaddii lagaga camal falahayn laakiin laftigeedii uu baaqi yahay qur-aaniyadeedii iyo dee aqrintii iyo ku tukashadii iyo umuurihii axkaamtii kale xagga qiraa'ada kaba imansiya tilaawadu ay joogto taasna way bannaantao dee iyadu amsilo cadiida ay qur-aanka ku leedahay wanasku halkii hore ku cadfanya wayajuusu waxaa kaloo bannaan annasku naski la nasakho oo la bedelo xukum ilaa bedelin bedel xaggii oo macnaa isagii inta la dooriyo oo la nasakho xukum kale oo halkiisii yimi oo lagu soo bedelay uu jiro markaas oo adugu xukum baa la nasakhayaa xukum kale halkiisii imanayo isagii ka bedela kaasi way bannaan tahay wailaa kayri bedelin bedel kayrkii la-aantii ama wax in loo bedelana ama dee bedel la-aantiina in xukum la bedelaana way bannaan tahay oo macnaa inta aayadii la nasakho xukumkeedii in wax kale oo xukumka dee markii hore lagu dhaqmaye maanta la joojiyay in lagu camal falo lagu soo bedelay oo isaga bedelkii lagu camal falayaana aanay jirin taasna waa shay jaa-is ah wailaa maa huwa aqlad ay wayajuusu waxaa bannaan annasku naskigii oo ah xukumka dee dooritaankiisii ama koryeelkiisii la kor yeelayay oo markaas dee laguba bedelay ilaa maa wax loo bedelo huwa isagu aqladu ka adayg badan oo macnaa in xitaa xukum la nasakho halkiisii xukum kale yimaado xukumkaa kale markaynu eegnona uu ka adag yahay kii horeba uu ka adag yahay wailaa maa huwa akhafu in la bedelaana way bannaanta wayajuusu naskhu ilaa maa huwa akhafu in la naskhiyo xukumkii oo la bedelo la dooriyo oo loo dooriyo wax ka fudud isaga oo xukumkan labaadee halkiisii yimi uu ka fudud yahay kii hore umuurahaasi way bannaayiin oo markaa uu naskhu ilaa bedeli markuu naskhu bedel uu noqdo ee wax lagu soo bedelo markaas buu qaybahan dambe yeelanayaa dee inuu waxan lagu soo bedelay ka adag yahayba xukumkii hore inuu ka fudud yahay xukumkii hore iyo mid aanu inoo dhiganoo inay isku mid yihiin yoon xagga marka la eego ay siman yihiin oo midkood aan lagu tirinayn ka kale inuu ka culus yahay oo saddexda xaalana way kaba imanaysaa ka bedelkaa u qaybsamaya taa oo waa ka bedelkaa ayaa saddexdaa xaalo noqon waana umuuro inoo wada iman doona bal horta inta matniga inoogu taallaa almansuuqu huwa alxukmu xukumkii weeye asharciyu sharciga ahaa alladii xukumkaasoo intahaa joogsaday waa camalfalkiisu bidaliili lmutaakhiri daliilkan dambeeye naasikha ah dee isagii ku dhammaadee ku joogsaday adugu camalkii lagu camalfalayo halkaa ku joogsaday waqad yusama in la magacaabaa la arkay addaliilu daliilka alawal hore waa khitaabka hore ama daliilka hore mansuukhan oo kula nasakhay laydhaa markaasna kol xukumkiisa la nasakhay kolna lafdiga wahuwa lmuraadu huna halkan waxaa looga jeeda mansuukhuna kaa weeye wahada daliilu daliilka haddaba dee la nasakhayaa ima qur'aanun inuu qur'aan yahay aw sunna oo dee ama xadiis weeye ama waa qur'aan waxyaalaha naskhigu ku imanayo naasikhuna waa iyaga uun qowluhu wayajuusu nasku rasmi wa baqaau lxukmi aada nawcu lawalu bal qaybihii uu inoogu qaybinayay mansuukha waxa weeyaan noocii ugu horeeye weeye kaasi oo fa yunsakhu waxaa la nasakhayaa lafdu lafdigii baa la nasakhi wayabqa waa baaqil noqonayaayo alxukmu xukumkii lafdigaasi hadda keenayay macmuulan bihi xaalu yahay mid lagu camal falayo bimacnaa bal aayaddii qur-aankayd ka soo qaad laba jaanib bay yeelanaysaa jaanibi waa jaanibkan tilaawada oo iyaduba dee axkaamo kala duwan loo cibaadaad kala duwan ay nagagaba xidhan yihiin salaadiiba ay kaba mid tahay oo aqrintan xarafkiiba toban xasano laynooga qoraya ay kaba mid tahay oo dee umuurihii kale ilahayd ee xaggii icjaaskii inay waa kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala ee dadka loogu goodiyey bal inay haysu waa tagan jin iyo insi intay isu tagaan wax lamida ama suurata ugu yar wax leeg laba yimaadaan dee mana karayaan oo weligoodba hadday isu tagaanna ma karayaan bal umuurahaasi waa umuuro xagga lafdiga ku tacalluqsan umuurana waa dee umuurahan xukumka ah ee dadkii looga baahan yahay ama laguba kalifay inay la yimaadaan ama ha noqdeen waxay la imanayaan ama waxay ka tegayaane labadaa jaanib bay aayadda yeelanaysaa haddaba markaa maxaa jaanibkii horeeye lafdigii baa la nasakhayaa kol haddii lafdigii la nasakhana dee xaggii qur'aaniyadii imaka aynu ku cibaadaysanayneen salaada ku tukanaynay tiima yeelanayo oo salaad laguma tukanayo imaka aayaadkan layna odhanayo waa la nasakhay markii horena way jireen salaadku inagama ansaxayso salaad kuma tukanayno in qur-aanka marka la aqriayo ajrigiiyo xarafkiiba uu toban xasano lahaa tiima yeelanayso kale masaladii ruuxii dee bal matalan aan janaabo qabaynay ruuxa aan weyse qabaynay qur-aanka waa aqriaye ruuxii janaabo qabay inaanu qur-aanka aqri ahayn jaanibkaasoo kale xukumkaasna iyadana ma jirayo oo dee waxa weyaan jaanibka ma laho umuurihii lafdiga ku tacalluqsanaa meeshay ka wada baxeen maxaa hadhaya xukumkii aayaddu ay tilmaamaysay ama wax lala yimaado ama wax laga taga ahaa kiibaa baaqi noqonayo oo ah mid dadkii ay mukalafiin ku yihiin lagana doonayo bal amtilada inoola uu keeni doonana waan arki doonaa bal taas weeye waa nooca hore waqad dakara wuxuu sheegay alaamidiyu aamidi hore inuu usoo marnay sigiyo kitaabkiisabee raximahullah ana alculamaa culimadu muttafiquuna inay isku waafaqsan yihiin calaa jawaasi naskhi rasmi rasmiga nasakhitaankiisa rasmiguna waa lafdigii waa wixii qoraalkaba ah lafdiga ama nadmigii aayadda oo la nasakho bannaanideeda ay bannaan tahay duuna alxukmi xukumkii duunkii taas buu soo naqliyay walow dee kolley khilaaf jiro khilaafan lidaa'ifatin shaadatin min almuctasila iyadoo aan lagu khilaafsan yeta ama aan ku khilaafayno koox gooni noqoto shaadaahoo qoladii daa'ifadii macruufkayd ee muctasile la odhanayay kaba mida way jiraan in dee dad kale la yar helayo oo lee bal umuurahan dee amhilada khaasatan inoo soo socota in qur-aanku tawaatur buu kuba sugnaadaa umuurahanna inamay tawaaturin naskiguna farac wuxuu ka yahay horta subuudkii marka horeba qur-aan niyataa ay u sugnaato bal dee de bal markaa qiraa'adkan shaadada ay ku tiriyaanbay la baab noqonayaan bal kuwa ra'yigoodu taayina waa jiraaye bal waxa weeye horta wuxuu leeyahay culimmadu jaanibkaa way isku waafaqsanyaen daa'ifo dee taa uu ku tilmaamay shuduud xaalkoodu inuu yahay uun mooye wa mihaalu dalika kaa mihaalkiisu aayatu rajmi aayaddii rajmiga weeye facan cumara radia allaahu canhu annahu qaala kaana waxa ahaa fiimaa wixii unsila la dejiyey oo qur-aankii rasuulka lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahayd aayatu rajmi aayaddii rajmiga ee ruuxu hadduu muxsan yahay oo uu sinaysto in dhagax lagu dilayo oo xaddiisu ay taa tahay faqaadii dee dariiqii la mara ama iqraarkii ama bayinadii dee sharcigu ictibaarinayay faqara'naaha waanu aqrinay aayadda wa wacaynaaha waanu fahamnay oo waanu xifdinay wa caqalnaaha waanu kasto waanu fahamnay warajama rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxbuu rajmiyey oo dee waa kii maacisiye qaamidiyadii iyo rajmiyey qolooyinkaas arrintoodna iqraar bay ahayd amay dhicin cid bayina lagu rajmiye warajabnaa annaguna waanu rajminay bacdahu isaga dabadiina oo dadkii iyaguna dee ficilka ama ficladaa xun ee shaniicada ku kacay iyo waxa weeyaan waanu rajminay alxadiida xadiidka baltaam yeel waa xadiis dheer qayb kaba mid ahoo waxa weeyaan uu tilmaamay halkii de ay kagaba sugnayd bukhaariyo muslimna waa kaa sheegaya laakiin kalaam dheeraay oo uu lahaa ama khudbo uu khudbaynaya xayaatadiis aakhirkeed ama waqtiyadii laba diri doono taas buu adigu kuba jiruu ku soo arooray maruu xajka noqday hadal dheeraay uu jeedinayay baltaaway fahadakani hadalkan cumar yadullu wuxuu inoo caddaynaya ama ina tusaya calaa nasuuli aayati rajmi aayad rajmigan xaddani ay kuba sugantay inay soo degtay taas buu tilmaamayaa wa annahaa aayaddaas nusikhat in la nasakhay waa lafdigeedii wa baqiya uu hadhay xukmuha xukumkeedii oo xagga inuu xukumkeedii hadhsan yaho onu laftigeeda raacina dee waaba liqowlihi warajabna bacdahu rasuulka ilaah intuu wafaaday dabadeed inay dabadiina naskhi ma jiro ee waxa weeye intii dabadii baanu rajmino xukumkii inuu yahay kaa macmuulkaa dee axaadiistiina inooguba sugan inoo sugnayd bal taas bal waxay misaal u tahay lafdigii oo la nasakho laakiin xukumkii baaqiyahay laftiga naskhiisu wuxuu keenayana waata marka dhoweyd aan sheegayoo bal aayadana waa kuwan kutubta ay nooguba sugan tahay ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakala min allahi bal taas laakiin lafdigaasi dee khaasiyadii aayaadkan qur-aanka ee bayna dafatay ilmusxaf ku sugna ay lahaayeen ma laha walow dee kolley nadar culimada qaarkood agtooda uu jiro xagga ah marka horeba qur-aaniyo ma sugan tahay mise ma sugno dee khabar waaxid oon tawaatureen miyaa qur-aaniya ay ku sugnaataa mise dee waa qiraa'adkii shaadada ahayd unbuu abuu la xukum noqonaya taasna ay meesha taal fa in qiila haddaba haddii la yidhaaho mal xikmatu xikmadu maxay tahay oo dee kuba sugan naskhi rasmi lafdigii nadmigii aayadda iyo lafdigeedii in laba nasakho wa baqaa ilxukmi xukumkiina uu baaqi yahay oo xikmadda ku jirta in aayad qur-aana lafdigeedii inta la nasakho xukumkeediina uu hadhsan yahay oon la nasakhin xikmadaasi maxay tahay haddii laba yidhaaho faljawaabu jawaabtu waxa weeye maa naqalahu zarkashiyu sarkashi imaamka macruufka ee shahiirka sarkashi wuxuu soo naqliye weeye kolley waa malaa laga yaabaa halkan i dee xagga hawaamishta iyo imaka lafti ahaan iyo magac ahaan wax laga yaabaa imaka inay noo horeyso waa saan isleeyahay waa imaam aada u shahiiro maxamed ibnu bahadar baa la ydhaa adigu maxamed ibnu bahadar ibnu cabdilaahi sarkashadna sarkashu waa adigu dharka oo kale iyo noocyada dharka ah ay khaydad markaa ama dahaba ama fidiya waxyaalo dee hab ay yaqaaneen oo dee mala iyagoo qabanaya lagu samaynayo lagu qurxin jiray sarkashadu ay tiraa marka taas isaguna mala yaridiisii buu xirfadaas bartay walow markii dambe cilmi uun mooye wax kale aanay shaqadiisu ahayn waa imaam adigu marka la eego mu'alafaad abwaabtooda ama fanigooda markaynu eegno mid kasta uu dee kutubta asiilka ah ee aada u mudan fadniga ama uguba ahamsan uu kaba mid yahay alifay kutubtiisaas waxaa kaba mida kitaabkan uu waxinooga soo naqlinayo burhaan fii culuumi lqur-aan waa kitaab madbuuc afar mujalad dee horta dabacaadka qaar adigu taas dabca muxaqaq oo kale ay ku madbuceeyeen adigu kolley dabacaad kala duwan baa la madbuceeyo xaggan culumta qur-aanka ayuu kagaba hadlaya dee naskiguna baab kaba mida weeye waa kitaab markaa asiil ku ah kutubta culuumulqur-aan kitaabkan itqaana kaba horeeyey xaggan usuulkan joogno kitaab dee la arko inuu isaguna qidmada kutubtan usuulkaa yahay oo albaxrulmuxiid layidhaaha ayuu leeyahay oo madbuuc oo dabca lix mujalada iyo dabca afar mujaladii labadaba horta intan arkay ay leeyihiin laakiin kutubtan fanigan kutubtooda qimada ah albaxrulmuxiid baa laydhaa waana kitaabka madbuuceed ee dabcaadka kala duwan la madbuceeyey oo waa xaggan marka la eego cilmigan usuulka dee kutub kale usuulana waa lahaaba laakiin imanka kitaabkii culuumulqur-aan buu kaba soo naqlinayaa oo kale bal maalan taas oo xaggii qur'aan taas buu leeyahay kutubta mustalaxa nukatbu ibnu salax kuba leeyahay oo kuwo kala duwan waa leeyaho takhriij raafici waa jiraayo sharx bukhaari waa jiraayo kutub cadiida ayuu bal adigu leeyahay dee xagga fiqigana kolley imaambaabugtaa kuba ahaa oo bal maalan xawaashi rawdo oo khaadim lagu magacaabay waa lahaa waytaa in la madbuceeyey kitaab khabaaya zawaaya la yidhaah oo kuwayt lagu madbuceeyeyna waa jirayoo masaa-isha meel aan halkeedii ahayn ku soo aroortay kitaabka waxa weeyaan sharaxa raaficiya weyn ha uu kuwa uriyaan baan arko beri waxa weeyaan sheekh raximahullahu muadinka aan jirin masaajidkan jaamic almaqfir ayaa haysan jiray oon kuba arkay adigu bal kutub kala duwan buu le isaga le afartan jirna waa ku dhinto nin weyn ma ahayn sirkashi ninkaasaa la yidhaha laakiin nin baa jira in ay dee kutub kala duwanna uu leeyaho in badan oo aada u muhiim madbuuc tahay sida kitaabkiisa niclaa masaajid la idhaayo kitaabkan caaisha wixii ay saxaabada ku khilaaftay oo intuba madbuuca alijaaba kutubooda qayima ah iyo bal markaa dee funuunta kala duwanna waa ta aan sheegayo inuu kuba laha xaggan qawaacid ulfiqiya kitaabiisna aada muhiim uu leeyaho madbuuca almasir fi lqawaacid la yidhaaho oo isaguna dabacaad kala duwan lagu madbucay mid laba mujalladii mid saddex mujaladiiba ay jiraan bal markaa kutub buu leeyahay aada iyo aada u muhiim ah oo ana aan wadiifo kale ama hawl kalena aan uga jeedsanon cilmiga ahayn ee da-daasu kuba dhintay laakiin nin baa jira in madhabtan xanaabilada kuba sugan oo ay kutubtooda khaasatan mutaakhiriintuna wax ka soo naqliyaan oo sharax kitaabkan uu ibnu qudaamaba sharxee muqniga aynu soo marnay khiraqi kitaabkiisa ama tingiisa isna ragga sharxay kaga mida bal sharxiisa inuu dhan yahay un mooye horta laba madbuceeyey qaybo ama mujaladaad kaga mida la madbuceeyo isna sarkashi la ilaa isku waqti un bay ahayn isku reer masar bay ahaayeen maxamed ibni cabdillah kaasna la odhanayay laakiin tay ku kala duwan yihin ninkani waa nin kutubta oo dhan kuba sugan ama madhabaha kala duwan ay wax ka soo naqliyaan oo waa nin aan madhab ku koobnayn kaasise laakiin dikrigiisu madhabta xanaabiladunbuu ku kooban yahay oo iyo kutubtooda weliba mutaakhiriinta ama ninkani culum lqur-aan hadday tahay iyo mandiq iyo xikmo iyo waxyaalaha ay yidhaahaanba hadday tahay iyo usuul fiqi iyo qawaacid ulfiqi iyo fiqigii caadiga ah iyo mustalax iyo ama xadiidkii kale caadiga iyo intiba bal markaa tafaasiirtii intiiba waa nin dikrigiisu kusoo noqnoqdo waana ninkan aan hayno ee maxamed imidbahad asalkiisa waa turki weeye bal abiyi mamluku buu ahaa haddaba in sarkashigaas baa wuxuu dhintay toddoba boqol iyo afar iyo sagaashankii hijirada dee markii horena waa sagaal iyo afartan jirun baaba ku dhintay wuxuu kitaabkiisa burhaan kagaba soo naqliyay can ibnuljawsiy imaamkan shahiirkan isagu tarjamo iyo dee tacriif u baahnayn ibnuljawsiye kutubtiisa ay boqolaalka gaadhay cabdiraxmaan ibnu cali dee funuun iyo culum kala duwan isaguna kutubtiisaas ay ahayd waa imaam shahiir oo xambali ah waa cid adigu mashhuuran ahaa kutub kala duwan oo dee qayb badhan oo muhiima ay ka madbuuc tahayna lahaa dadkii waqtigooda aada u dhowrtay hawlow isagu sagaashan hal sannadood ayga dhinayd markuu dhintay shan boqol iyo toddobiyo sagaashankii kitaabkaasoo kutub naasikha ka hadasha waa leeyahy malaa laba kitaab iyo kitaab culuumulqur'aan oo funuunulafnaan la ydhaha madbuucana waa leeyahy bal halkan markuu burhaan kaba hadlayo soo naqlinayay sarkashi qaala saaxibu lfunuun unbuu kaba cabiray ama ajaaba saaxibu lfunuun oo waxaa la arkaa dee kitaabkiisaas funuun oo uu kuba shuuro oo xaggan culumta qur-aanka ahaa walow kitaabka naasikha ah uu kaga hadlay masalada haddaba isaga ayaa wuxuu soo naqliyey annahu qaala inuu yidhi inamaa kaana kadalika waxaa arinku san u noqday oo dee umuuraha nooc ibtila iyo idcaankii dadkii daacadu siay u muuqataana way iskaba sugnaanaysaay inamaa kaana wuxuunbaa ugu noqday kadalika arrinkaasoo wuxuu ishaarayaana waa xagga in lafdigii la nasakho xukumkiina uu joogo isagoo lafdigii tilmaamayay eeg ee daliilka uu ahaa aanu jooginba haddana xukumkii uu harhsan yahay yadhara si uu muuqdo oo bihii arrinkaa iyadoo dee daliilkii ama laba nasakhay xukumkiina uu baaqi yahay oo ta haddana ay dadkii ay ku camalfalayaan ay ku dhaqmayaan si uu arrinkaa ugu muuqdo miqdaaru daacati haadihi lummati ummadan daacadeedu inta uu gaadhsan yahay heerkeed xagga filmusaaracati degdega ay u degdegayso ilaa badli nufuus oo rajbi baa meeshii ah naftii baa lagu bixinaya daliilkiisiina waa kanoo waaba la nasakhay xukumkii haba jooge bal markaa oo daliilkii maba jiro haddaba degdega ama daacada ummadani ay iyagu bal qadarkeedu iyo daacaday rabbigood adeecayeen heerku gaadhsiisan yahay daacadaasoo ah xagga degdega ay u degdegayaan ilaa badli nufuusi nufuustii oo la huro oo lagu bixiyo dee ila waa fii daati illaahi biariiqi dan waa umuuro dee markaynu aayadan ama halkan aan eegno dee walow xagga ficilka iyo fulintii rasuulka iyo umuuraha haddaan xujaysano daliilku aada u xoog badnaanayo lafdigan aayadda ee dee imaka la naskhay lafdi ahaan ee xukunkeedu baaqiya markaynu qur-aanyo eegno dee xataa dee shuruudii qur-aaniyada keenaysay tawaaturkiisu meesha ma jirto marka horeaba hadal laga keeni karaa aayaddaas in lagu tirin karo qur-aan xataa marka horeba qur-aan ahaan may noogu sugnaan lahayd haddii taas la yidhaahdo haddana naskigii farac buu ka yahay dee inay qur-aan aayaddan ay aayad qur-aan u tahay taas baa hadal meeshii kaba iman laha umuurihii markaa waxay noqdeen wax la goynayo maaho la jasminayo inuu qur-aan yahay waa danni uunbay tahay iyo malo la malaynayunbaabay arrintu noqotay haddaba wax in naftii laguba horo umuur aan yaqiin iyo qadci xagdii gaadhsiisnaynee danni dariiqii ah min kayri istifsaalin iyagoon taasun saa lagu qaatay oon istifsaal ama caddayn la dalbay oo loo dalbay lidalabi dariiqin maqduucin bihi dariiq markaa la yaqiiniyo oo sida dee qur-aankii mutawaatirkaa oo kale qur-aankii dee qur-aanku dee waa wada mutawaatirkaa qur-aaniyadiisu ay noo sugnaatee dariiq maqduuca inuu waxani ku sugnaado dalab la dalbay taa istifsaal loola yimi iyadoonay jirin fayusricuuna way degdegayaan biaysari shayin shayka ugu sahlan ee dee adaliilka ugu hooseeyaba ay ogaadaan ayay u degdegayaanba inay ugu camal falaan kamaa saaraca alkhaliilu si khaliilu uu markaa nebi ibraahimba ugu degdegay ilaa dabxi waladii ilmihiisiinu gowraco bimanaamin maaha waxyi toos ugu yimi ee manaam uu kuba gowraco walmanaamu adnaa duruq alwaxyi manaamkuna duruqda waxyigu uu rususha ugu yimaado ka ugu hooseeyo weeye haddana tiibuu ku camalfaluu ku dhaqaaqay dee halkana marka iyadoo daliilkiiba meeshii maqan yahay bal marka hore qur-aaniyadaasi ma suganta mise ma sugna hadan meeshuu imanayo haddana tii lagu camalfalo ee loo qaato waa daacadii iyo degdegii ay daacada ilahay u degdegayeen heerka uu joogo ayay tani muujinaysaa buu leeyahay qowluhu wanasqu lxukmi waxaa kaloo bannaan xukumkii in la nasakho wa baqaa'u rasmi oo eg xukumkiibaa meesha ka baxaya waa wixii madluulka ahaa laakiin lafdigii daliilkii ayaa jooga hada nawcu nowcan ahaaniya labaad wey ama haadaakani anawcu nowcii weeye ahaaniya labaad ee min anwaaci naski naskiga anwaacdiisii kaa mida biictibaar mansuukh markan xaggan mansuukha jaanibkaa fiirino waayana qaybo ayuu yeelan biictibaari naasikh baa meeshii imanaysa ee waa biictibaari mansuuq wa huwa waxa weeye noocaasna an yunsakha in la nasakho alxukmu sharciyu xukumkii sharciga ahaa wayabqa uu hadhana allafdu lafdigii addaalu calayhi xukumka ina tusayay uu hadho hayra macmuulin bihi xaal uu yahay marka la eego xukum ahaan jaanib kale mooye mid aan laguba camalfalayn wahada aktaru anwaaci naskhi naskhi waa qaybihiisa ka u badan weeyo dee aayaadkan qur-aanka ah markaa kutubta inoogu sugan in la nasakhay lafdigoodii way joogaan xukumkoodii ayuunbaa meesha kaba baxay aayaadkaasna dee kutubta qamasay u tiriyeen barhkood baa dee boqolaal gaadhsiiyeyba ama boqolya odhanayaba in waxa weeye hayad keliyo ayatu sayf laydhaha suuratu tawba kuba sugan baa boqol iyo labaatan ka badan nasakhday dee waana umuuro tasayudaad iyadu kolley taasee aayaadka ficlan inuu dee waxa weeyaan xukumkoodani uu mansuuq yahay ay inoo sugnaan kartaa labaataneeye kama banaanayso umuuraha kale talsiimkay jawaanib u qaybiyaan kutubta culuumulqur-aan iyo kutubta naasikh iyo mansuukha u gaarka ah oo kale iyo aayaadka qur-aanka bal markaa tii waxay naasikh ku jiriy tii kale iyo kol aad ay u tiriyaan suurada ama suurad kasta ama mansuukh inuu ku jira ama naasikhu ku jira badankooda ay noo soo baxayso umuurahaasi waa umuuro kolley ah kaba dhalatay uun tasayudaade dee markaa badh ay layba yimaadeen aayaadku way kooban yihiin horta ee taas haddaba laakiin se way jiraanoo lafdigii oo jooga oo daliilkii ahaa ayaa madluulkii aan laguba dhaqmayn waaba kan amsaladii qaar wamihaaluhu qowluhu tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna in yakun minkum haddii laydinka helo weeye idinka oo idinka idinka mid yihiin cishruuna labaatan saabiruuna sabraya adkaysanayo dagaalkii shidadiisi u adkaysan yaqlibuu kuwaasi way ka qaalib noqon miatain laba boqol oo gaaladii ah wain yakun minkum haddii ay ahaadaan xaggiina ay ka ahaadaan mi-atun boqol oo idinka idinka mid yihiin boqol yaqlibu waxay ka qaalib noqon alfan oo markaa maxay tahay waa ninkiiba in laga doonayo toban inaanu ka cararin ee toban uu jirib dhigo kun min aladiina kuwii ka mida kafaruu waa biannahum dalika biannahum qowmun laa yafqahuun faqad dallat ilaayatu aayaddani waxay tilmaantay ina tustay calaa wujuubi musaabarati alcishriina labaatan u adkaysigooda iyo u sabirkooda ay u ad markaas waajibnibadkeed min almuslimiina muslimiinta ka mid ah calaa wujuubi musaabarati alcishriina waa labaatan min almuslimiina muslimiinta ka mid ah sabirkooda ay u sabraan ee ay u adkaystaan ay u jiribdhigaan waajibnimadkeed almiatayn min alkufar laba boqol oo gaalaan wa musaabarati almiati boqol iyaguna sabirkood ay uday hor joogsadaan ay la dagaalamaan oonay ka cararin alalfa kun fanusika hada alxukm xukumkaabaa la nasakhay isagoo aayaddii kaleba ay ku xigto biqowlihi tacaala al'aana imika an yukhafafa allahu cankum rabbi waa idinka fudaydiyo halkay ahayd ninkii inuu toban la dagaalamuu toban aanu ka cararin ee u jirib dhigo taa waa laydinka fudaydiyo wacalima waxaa ogaaday rabbi dee waa horeba waa ogaya anna fiikum dacfan dacfiinu dhexdiina kuba sugan yahay oo dee ruux inaanu tobanin oo gees kastaba kagaba iman karaa inuu u adkaysan karahayn ama aanu la dagaalami karahayn ba u sabri karayn fa in yakum minkum miatun saabira haddii laydinka helo idinka idinka mid noqdaan boqol sabraya yaqlibu miatayna waa ninkiiba laba inuu ku hagaago bal markaa musaabaradii tobankii waa la nasakhay aayadiina way joogtaa xukumka aayadan dambaa leh marka maxaa halkaa inoo hadhay waa labadii jaanibeen sheegayay jaanibkii tilaawada iyo wixii ka ratimaya oo dhami waa joogaano waa qur-aanka ruuxii aayadda inkiraana uu ku gaaloobayo aayadda inkiraana uu ku gaaloobayo laakiin xukumkii ahaa almusaabara oo ninkii inuu toban u horjoogsado tiba dee ah dadkii laga fudaydiiyo waa inta fain qiila haddii la yidhaah haddaba malxikmatu xikmadu maxay tahay min baqaa'i tilaawati macnas xukm maxaa laysu raacin waaye xikmadda kuba sugan inay tilaawadii baaqi noqoto iyadoo xukunkeedii waa daliilkiibaa joogo madluulkiina meeshii ma joogo wixii dee bal markaa uu daliilka u ahaa xukumkii oo la nasakhay iyadoo jirto maxay xikmadu tahay haddii la yidhaaho faljawaabu min wajhayni jawaabtu laba waji bay noqon ama laba jawaabood bay meesha yeelanaysaa alawalu ka hore baqaau hawaabi tilaawati waayo tilaawada hawaabkeeda baaqinimadkeeda uu baaqi yahay weeye fa ina alqur'aana qur'aankii kamaa yutlaa sida loo aqriyayo liyucrafa si loo ogaado alxukmu xukm minhu oo waxa loo aqriyayo sida loogu aqriyayo in loo ogaado oo looga qaato xukumkii oo wayucmalu bihi looguba camal falo fahuwa yutla waana la aqriyayaa oo saasoo kale loo aqriyayaa liyusaaba calayhi alqaari'u kii qaarigaas si looga abaalmariyo oo meesha waxa weeyaan sida markii dhaweyd waatan soo sheegay laba jaanib baa jira jaanib waa xukumkii ee ahaa lagu camalfalayay jaanibna waa tilaawadan haddaba haddii jaanibkii xukumkii meeshii lagaba saaray dee tilaawadii oo iyadna cibaado ah oo salaadii lagu tukanoo si kale loo aqriayo umuurihii aayaadka qur-aanka lafdi ahaan ay khasaisteeda ay lahaayeen khasaaistii ay lahaayeen oo dhan bay aayadii leedahay jaanibka kale inoo harsanoo dee waaba jaanib iyagu camal leh markaad aqriayso eed ku tukan si kaleba u aqriyaysa ajri lagaa siinayo waa jaanib isaguba camal lahoo baaqi ah dee marka haddii jaanib la nasakho jaanibkii kale ayaa inoo hadhsanoo maaha aayadii inay faa'iida la-aan tahay athaani ka labaad waa arrin labaadoo waa tadkiiru lummati ummaddii oo la xusuusiya bixikmati nasi naska xikmadiisi walaa siyamaa weliba khaas ahaan maa fiihi takfiifun waxa takfiif uu kuba sugan yahay warafcu lmashaqati mashaqo koryeelkeed aayaddan oo kale hadda aan ka soo qaadno waaba tanaa misaalkii ah markii hore waajib waxay ahayd boqolkii inay kun nin ay la dagaalamaan oo ay la sabraan oo ay u jirib dhigaan taas waa ficil mashaqo badan ee ay kuba sugnayd ilaah baa subxaana wa tacaala fudaydiyey boqolkii kunkii laba boqolunbuu ka soo reebay sideedii boqole kale meesha way kaba baxeen fudaydin weyn baa kuba sugan taa horena mashaqa kuba sugnayd marka maxay tahay halkan xikmad ay sheegeen bal waa dee dadkii markii hore ay arrinta kuba soo degtay ee laga dalbay mashaqadaas marka laba soo dhaafa ama iyagii ne waaba laga nasakheeye inagiiba xusuusin naskiga xikmadiisiiyo hadday ilaahay subxaana watacaala sii kolba raxmadiisi dee wixii maslaxa iyo fudaya inooguba sugnayd baaba inta badan ay sagaba badan tahay ayaa meeshii xusuusin ay tahayoo ruuxii wuxuu garanaya dee bal markaa mashaqadaa weynee ilaahay kaba riday iyo nicmadaa weynee ugu nicmeeyey ayuu garanayaa waa xusuusintaa lays xusuusinayo inay camalkiina ama bedelkiina wuxuu yimi shay fudud oo sahlan oo lalaba iman karo bal markaa waa xusuusin ilaahay subxaana watacaala nicmadiisaas lays xusuusinayo taasna waa xikmo kale oo taasi waqti kastaba ay kuba sugantahay aayadii iyadana wabaqiya nowcun haalisun nooc saddexaad baa hadhay halkan oo lam yadkur musanifu musanifku aanu sheegin wa huwa noocaa saddexaad naskhulxukmi xukumkii oo la nasakho weeye iyo warasmi macan waa iyadoo xukumkiina laiyo laftigiiba ujeedadu laftigii iyo xukumkiiba ay israacaan oo la wada nasakho macan oo lafti inoo hadhayna aanu jirin xukum aan kaga camalfalaynaana aanu jirin taasna way jirta wamithaaluhu maa warada can caaishata radia allahu canha qaalat kaana waxa ahaa fiima unsila wixii la soo dejiyey min alqur'aani qur-aanka kaba mid ah cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna cashru radacaatin toban radaco oo macluumaatin la og yahay yuxarimna taxriim bay keenayaanoo haddii haweenay ilmo aanay dhalin toban goor ay naas ku duudo maaha toban goor bay afka u gelisay ee waxa weeyaan dee radaco waxa lagu tiriyo ilmihii uu hagaag oo dee bal markaa naaskeedii u joqo wuxuu ku kaaftoomi karo dee uu kaba joqo oo toban goori taxriim bay keenayeen oo hooyay u noqotay dee halkaasna taxriimkii baa ka faafaya radac kaba iman jiray bal taas bay ahayd markaa toban uma nusikhna waa la nasakhay bikamsin macluumaatin oo ah khamsu radacaatin macluumaat khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna taas baa lagu nasakhay فتوفي وفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاهي والحال هن آية انت الضنب وخمس رضعات انتو فيما كيف سيكون سجين يقرأ الأقرأية من القرآن قرآن ككمدها وفي رواية نزل waxa soo degay fi lqur'aani qur'aanka kuba soo dego qur'aanka dhexdiisa cashru radacaatin macluumaatin uma unzila aydan ama waxaa haddana la soo dejiyey dabadeed khamsun macluumaatun waa shan radco oo la ogyahay xasilku markaa muxuu noqon isagaa sheegaya faayatu taxriimi aayaddii taxriimka bicashri radacaatin toban radco inay taxriimka keenayaan aayaddii ahayd mansuukhun lafduha wa xukmuha laftigeeda iyo xukunkeeduba waa nasakhan yahayoo dee intaa inka yarbaa imika haddii ay haweenay ilmanaas ku dudo taxriimku ugaba imanaya marka laftigeediina waa la nasakhay xukunkeedii ina waxa taxriimka keenaya toban radco uu noqdo intii ka yidhi aanay keenayna taasna waa la nasakhay wahada macluumun cinda asaxaabati taasna inay mansuuq tahay saxaabada agtooda wax la ogaabay ahayd ridwaanullaahi calayhim waayo waa bidaliili annahum iyagu lam yuhbituha markay qur-aanka qorayeen may sugin oo xiina jamacu lqur'aan aayadan dee may sugin caaisha ay tilmaantay markay qur-aanka qorayeen oo kumay darin waama aayat lkhamsi radacaatin shanta radco aayadeedu fa hiya mima kiibay kaba mid tahay nusikha la nasakhay rasmu laftigiisa la nasakhay wa baqiya uu hadhay xukmu xukumkiisna uu hadhay oo xagga laftigiisii la nasakhay maxaa u daliila bidaliili ana asaxaabata radia allahu canhum xiina jamcu markay uriyeen alqur'aana qur'aanka lam yuhbituu rasma taasna laftigeedii khamsu macluumaatin may sugin laakiin waxukmaa xukumkeedu baaqin cindahum iyaga agtooda baaqi buu kuba yoodee caaisho kale qowlkeedu waxay ahayd waa shan radco haddii ilmuhu joqo ayuunbuu taxriim keenaya ama taxriim dee uu markaa ay hooyo u noqono halkaa taxriimkii kaba faafi ee haddii kale taxriimkaasi ma jiro kolleyna waana shaafici iyo bal qowlkiisa ayuu noqon dee aimo weliba jaanibka badan baa intaa in ka yarbaabay taxriimka iyagu ay ugu tagaan dee aqooshan halkan aad bay muntashir u tahay oo maahun aayadan xukumkeedu uusan aamadan caymaka caaisha ay sheegtay xukumkeedu saa uu la isugu wada raacsan yaho xukumkeedii intuu baaqiyay dhammaanba culimmadu ama intooda badan ay ku tegayaan in waxa taxriimka keenaya shan rabba ay tahay laakiin shaaficiya waa suu kuba tegaya asxaabtii caaisha iyo qolooyin kalena waa qowlkoodii baabay ahayd baan bal haddaba markaa maxaa adigu haysanaa misaalka dambe ee khamsu radacaatin wuxuu la mid noqonayaa markaan eegno weliba ciddii dee xukumkaa qaadatay ayaddii rajmiga oo waa qaybtii horu misaal u yahayoo rasmigii waa la nasakhay laakiin xukumkii baa jooga bal haddii xukumku markaan idhaa waa shan radco ee dee bal maalan inoogu yimaa halkan ama iyada toban radco inuu waxa taxriimka keenaya yahay dee laftigiisina waa la nasakhay xukumkiisina waa la nasakhay waata misaalka ama ta dambe shantu aayadii halkii rajmiga ayay la xukum la mid noqonaysaa waa noocii koowaad buu noqon waya jusu nasur rasmi wa baqaa lxukm wqowl caaishata radia allahu canha caaisha qowlkeedan ay tidhi wahuna fiimaa yaqra'u min alqur'aan rasuulkii ilaahay wuxuu wafaaday iyagoo weli la aqriyo oo kaba mida ama waxyaalahan qur'aanka dee fiimaa kiifigiisa ku sugan yuqra'u la aqriya min alqur'aan taas ishkaal baa meeshuu jiraya de rasuulka ilaahay dabadii naskhi ma jiro kol haddii rasuulka ilaahay uu wafaaday iyadoo la aqriyayo maxaa loo saaray loo qori waayataa lasee loo nasakhi karaa taase hadalkaasi imanaya inay naskhi ma jiro rasuulka ilaahay dabadii salawaatullaahi wasalaamu caleyh tashriici waa sugnaaday marka waa ta'wiilkan eeg wuxuu yihi shaarixa kuwa uu yidhi ay yutla la aqriyayo xukmuha xukumkeedii duuna laftiha oo xukumkeedii baa la sheegayay waa tanoo dee kol haddii lagu camalfalayo la sheegayo si wax la aqriyayu ahaa laakiin laftigeeda lama aqriyahayn taasi waa mid waqaala albayhaqiyu bayhaqi baa wuxuu yidhi waana sadeena uu iyo halkan sharaxa muslim uu kuba doortaana yidhaahaan iyo keyrkiibe almacnaa macnuhu waxa weeye halkan caaisha hadalkeeda wamna fii ma yaqra' min alqur'aan ina rasuulka ilaahay dabadee wax lama nasakhaye أنه يتلوه وأنه شأن يوي يتلوه حقري قول خمس رضعات انت oo de qur-aan ahaan u aqriyayay man lam yablughu nasku tilaawati kii aanay maqal weli in tilaawadiisii la nasaqo nawiyaba halkan wuxuu yihi raximahu llahu tacaala macnaa nafsiga halkan lafdi ahaan la nasakhaa dee aada ugu soo dhowaa rasuulka ilaahi wafaadkiisii salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo waqti markaa aan dadkii dhexdoodii kuba faafin ay dee dadkii markaani hagaag u wada gaadhin ay nafsigaas ayaa iyaduwa rasuulka ilaahi wafaaday iyadoona weli aan nafsigaas dadkii wada gaadhin marka dadkii weli nafsiga aan maqlin ina waqtigiisa aada u dhowaa rasuulka ilaahi wafaadkii kuba dhowaaye ayaa aqriyaya laakiin dee markii dambe cilmigiisii faafay dadkii farahay ka wada qaadeenoo way kaba tegeenoo bal taas bay adigu xadiiska kuba xambaareenay ku awileen dee si ishkaalkaa meesha kaba imanaya ee loo xaliyo bal taasna waa qayb wa qowluhu qowlkiisan uu shaarixu maatinku yidhi saaxib almatin wanasku ilaa badelin wa ilaa gayri badelin wailaa maa huwa aqladu wailaa aau wailaa maa huwa akhafu baa lafdiga matiga noo yaallay intaa dee waan soo laqbeeye sharaxun baan qaadane haadaa kani qowlkani macduufun wuxuu ku cadfan yahay calaa maa qablahu wixii ka horeeyey oo waa maxay wayajuusu baa inoo taalee tibaad odhanoo ay wayajuusu waxa bannaan annasku naski la nasakho oo dee aayad qur-aanaba ka soo qaado oo la nasakho ama xadiis ilaa badelin bedel xaggio oo macnaa ujeedadu xukumkiisii baa la nasakhayaa waxaana meeshiisii imanayo lagu soo bedelayaa xukum kale wa ilaa kayri bedelin bedel la-aan oo ujeedadu inta xukum la nasakho ayaa wax meeshiisii yimiba aanu jirahaynoo xukumoo lagu soo bedelay wamacnaa ilaa bedelin an yaatiya inuu yimaado weeye xukmun xukum aakharu kale bedela alxukmi lmansuuqi xukumkaa mansuuqaa bedelkii wahada nawcu laa khilaafa fiihi nooca khilaaf kuma jiro ujeedadu inta daayad xukum la nasakho xukum kale halkiisii yimaado ina khilaaf kuma jiro dee waaqicuna waa badanya ama dee amsiladna waan helayna waa cadiido oo imanka aayadda aan kaba soo baxnayn yakun minkum cishruuna saabiruuna musaabaro ruuxi uu toban uu hor joogsado uu la dagaalamo u adkaysoonu ka cararin ayaa la nasakhay maxaa bedelkiisii la keenay de halkii tobankii ayaa laba inuu la u sabro dagaalkooda marka xukun baa la bedelay xukun kalea meeshiisi yimi taasi isaga khilaaf kuma sugnaa wamacnaa ilaa hayr bedelinna ay yazulu waa suulayaayo alxukmu xukumkii asaabiqu hore ayaa suulaya walaa yakhlufuhu ma soo bedelayo oo ma soo weydaaranayo xukmun aakharo laba goorbaa xukm ay soo noqnoqotee waa mid ahaan baa zaa'ida walaa yakhlufuhu isagii ma bedelayo xukmun aakharo xukm kaleo halkiisii imanaya maba jiro wahada madhabu ljumhuur kaasna inuu bannaan yahay oo dee lana helayo oo ah inta xukm la nasakho aan wax kalena lagu soo bedelin waa jumhuur lculamaa madhabtooda wamasaluhu waxay ku miisaaliyeen binasi wujuubi taqdiimi sadaqati sadaqo in la horreysiiyo waajibnimadkeed bayna yaday najwa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay marka la doonayo in lala hadlee lala bal markaa ama dee najwo asalka hore faqitaanka iyo kalaamka hoos loo hadlo ayaabay ahayd be adugu waa dee ninkii doonaya rasuulka ilaah inuu la hadlo laba sheekaysto inuu sadaqo horta la sii baxo kollay culimada tafsiirkuna siday dhahaan dee dadkaa badsaday oo tan oo markii dee arrintii mid kastaaba doonay inuu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee bal matalan ama gooni ahaan uu laba faqa ama uu dee wax weydiiyo laba sheekaysto ayay deetan noqotay in bal si bal taasna horta looba xadido in dadka dhici karta in ruuxaaba dhici karta inuu hadalkiisuba yahay waa rasuulka ilaahay baa u jawaabiyo uu laba hadlay inuu noqdo oo kale taasna way dhici kartaabe bal dee ruuxii bal markaa taas isagu maslaxa ay uguba sugnaydee xaajo ulaayo kii kalena ay uba baxaan in la yidhaha horta sadaqo la sii baxa markaasna wixii aad doonaysa inay najow ahaa ama munaajad ahaa la kaalaya bal markaa taasi waa xukum oo waajiba yahayd oo ilaah baa muxuu yihi fii qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula dee waa marka aad doontaan weeye makaalkan sidaan taxsiil xaasil noqon rasuulka ilaahina laba faqdaan la hadashaan faqadimuu horraysiy oo waxaa dee munaajaadka ka sii horraysa bayna yaday najwaakum sadaqatan marka indee waa amarna amarkana daahirkiisu waa wujuub sadaqa ina kaba horeysa munaajaadkii weliba halkan faqiir iyo qani iyo lama kala qaadin markaa nusikhatu waa la nasakhay biqowlihi tacaala a ashfaqtum ma waxaa ka cabsateen oo dee markii taa dib loo joogsaday dee kolleyna maalkuna waa yar adag yahay oo maalku la mid maaho haddii la idhaaho imaka rasuulka ilaahay markaa la munaajoonaysaan laba ragcadood soo tukadoo kale waxa weeye nin kastaaba waa tukan laha waa iska fududaan leh laakiin markay noqoto xoolo bixinteed iyo xoolo bixinteed jecladii baa meeshii imanayso way adkaanaysaa kolley arrin yaroo dee weli kolley wax weyn nadaama ah imaam weyn oo shahiir oo ibnu wahab la idhaah cabdillah ibnu wahab oo dee asxaabtii maalikna ahaa raggan rijaal umuhaati sitana kaba mid ah na caalim ahaa oo dee kutubna leh caabidna ahaa ayaa wuxuu markaa dee tarjamadiisa ay kuma soo daraan oo dee kutubta taraajimta inooguwa soo ragga taraajimtooduna ay dee xaafistay ama xagga cilmiga iyo nashrintiisoo kale ama ilaahay ka cabsiga waa dee waa dadka taraajimta aad u qiimaha badan leh ayaa waxaa arrintiisa la soo naqliyay inuu yidhi waxaan goostay markasta oo aan ruux xantaba inaan soomo maalin aan soomo dee naftaydii way dayi weyday buu yidhi oo dee waan xataa waan soomaa haddana way ku noqotaa waan soomaa way kuba noqotaa markii damba muxuu dee nadarkii islaamniyadiisa ay noqotay haddii uu ruux xantaba inuu dirhamba sadaqaysto khalaas markii bay nafti ka joogsatay oo xoolihii baa ka dhammaadaye halkiibay aduu faraha kaga qaaday oo xarti iyo wixii ay ka baxday waayo waa xagga meeg xoolaha xirsigooda oo dee jeclay leeyihiin oo waxbiratil anfusa shuxa ama cibaadaadka kale waa iska saalayihiin oo dee may joogsadeen oo kale arrintii baa deeta ashfaqtum an tuqadima bayna yadayna ma waxa ka cabsateen inaad najuuhi ilaa horteed sadaqaad kasii horreysiisaan haddaba fain lam waxa la yidhaaba cali oo keliya taa fuliyey waayo may kala dheerayn fain lam tafcalu kol haddaydaan taa samayn wataaba allahu calaykum rabbi oo idinka tooba aqbala ujeedadu tii uu idinkaba riday faaqimu salaata waatu sakaatee salaadan iyo soonkan la isfarayna ama sakadana wax marka horeba jiro waajib ahaa bay ahaayeen wax cusub maaha marka munaajaadkii waa la nasakhay sadaqadii wax bedelina ma jiro inay faaqimu salaata waatu sakaata bedel ma noqon bal markaa taasna waa miaal kale waqad manaca hada nawca nowcan waxa manciyey aldaahiriyatu daahiriyadii oo iyagu daahiriyadii way manciyeen wa ayada dalika weliba waxa taa aad u xoogeeyey asheekh maxamed amiin ashanqiidiy raximah llahu tacala imaamkan reer shanqiid ee dee adigu mashhuurka shahiirka waxaweye kitaabkan adwalbayaan iyo kutubtan kaleba leh ee dee mudakira ayuu xaggan cilmiga usuulkana ku leeyo rawdada ibnu qudaama ayuu dee adigu mudakiradaasi dee iyadoo hab muqarar lagaba dhigay oo jaamacadda islaamiya mala muqarar ahaan loogaba dhigay ayuu soo diyaariyay adigu waa kitaabkaasi asalahayde laakiin shakli mudakira ayuu uba sameeya oo tan mudakirada la yidhaa kolay kitaabkan maraqi sacuud la yidhaahana oo nin isna reer shanqiidi lahaa ninkii dalcatul anwaarka lahaa baa leh kaasna sharax buu ku leeyay malaa qayba aanu ka yar taam yeelin oo markii dambe la yar taam yeelay bal waa imaamka adigu macruufka oo dee kolay aada u soo dhowaaday ayaa isagu aad buu u xoogeeyo waqaala wuxuu yidhi hadday mudakirada tahay iyo hadday tafsiirka suuratunaxli tahayba aad buu markaa qowlkan u adkeeya wuxuu ihi ina alqowla qowlka binasi lagu qowlo nasi ilaa kayri bedelin intaa wax xukm la naskaan waxba lagu soo bedelin qowlun baatilun wal bal hadalkiisu baatil waa ka adkaayo hadallo kaleu isticmaalo aad moodo dee cibaaraad aad u yar adadaga wain qaala bihi jumhuur lculamaa culimada intood jumhuurtooda haba yidhaaheen laakiin waa qowl baatila oo meelmeel buu kaba cabira kadib iyo waxyaalaha kaba cabira muxuu taa yidhi lianna allaha tacaala yaquulu maa nansakh min aayatin eeg wixii aan nasakhnae aayad ah aw munsihaa de waa qiraa'adii ama quraada in badani ay aqriyeen oo aan ku ilowsiino oo qalbigaagii aan kaba saarno xifdigeed iyo taas oo dee nooc nasiyuun haddii la idhaa say dee malaabi camriya u nansa ahaana waxa weeyaan tii dee taakhiirka ahayd weeye oo man axaba an yubsada lahu fii risqi wa yunsaa lahu fii athari xadiidkaasoo kaleo ama aan dib dhignoonu dee halkaa kuba dibdhigno lawxul maxfuudkii oonaan sooba dejin naati bikhayrin waxaan la imanaynaa waa halkan shaahidku wax ka khayr badan minaa tii aan nasakhnay mid dadkii ugaba khayr badan ama wax ka khayr badan baan la imanaynaa aw milihaa ama lamid ah oo markaa meesha maxaa jirta haddii nasiba yimaado laba xaalo mid unbaa iman in midtii ama xukumkii hore kaba sii khayr badan uu yimaado ama aayadtii hore kaba sidaasoo xagga ajaanibka dee waa dadka maslaxadoodiyo ama mid lamid ah ee laakiin inaanay waxba iman oo inta la nasakho aan badiil aan u jirin dee aayadii ma keenayso waa maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aayadan markaasuu yar dheereeyo isagoo jaanib kale aduu balgala yar iyo bal xaggan jumladan dee shardiyada ah iyo waxaa bal matalan jumlada shardiyadaas sidqigeeda ama kadibkeed ka yimaada iyo waxyaalo saasa isagoo sii wadwaday buu yar dheereeyey hadalka waajaba waxaanu ka jawaabinay aayad baa jirta had iyo goorna waxaa la yidhaha alwuquucu waa dee akbaru daliilin iljawaas kol hadduu wixii jiro laleeya waxaasaa dhacayba waxaan jawaaskiisa waa waxa ugu weyn daliilka ugu weyn weeye aayad baa markaa la hayaa culimmadu ay xujaysteen oon badili jirin tiibuu isagu waa waajaaba can aayati sadaqati wuxuu kaga jawaabay biana aladii kii nusikha la nasakhay walwujuubu waa waajibnimadkii waajib bay markii ahayd waa la nasakhay waa amal istixbaabu inay munaajaadkaa horteed sadaqa lala sii baxo waa istixbaabka waa xukun kaloo kii ka bedeluu leeyahy fahuwa baaqin lam yunsakh waa baaqi kaasi oo lama nasakhin sheekha kolay nadar ku yeeli yeelan doona hadalkaas fa nasku ilaa bedelin marka naskhigan aayadan ayn markaa la nasakhay munaaja sadaqadii bedel baa jira oo bedelku waa sadaqadii oo sunno ah ee tii hore wujuubkiin baa meesha ka baxay laakiin sunanimadkeedii baa baaqaya kaasna bedel buu noqonaya warada hadda jawaabtan uu aayadda kaga jawaabay markaa sheekhu san uu ku jawaabayna jawaabta nafteedu dee waa looga horeeyo waxay kaba soo aroortay canilkamaali ibni lhumaam imaamka kamaal ibnulhumaam la yidhaaho saaxib taxriir ee kitaabka taxriir la yidhaahna lahaa kolley waxaan taraajimta waxaan bal si loo ogaado waa muhim waayo ninkani wuxuu yahay iyo kitaabkani wuxuu yahay haddaan la garan waxay la tahay un alfaaduhu waa cilmi naaqisi iska noqonayaan ee laftigan kamaal horta waa si aada u badnayd ee markii dee laqabkan ah diinta loo idaafeeyo ay bilaabantay mala dowladii saraajiqada lasoo gaadho dabadeed waayo intii ka horreysay uma iyo kolkol dowladii cadudu dowle iyo waxyaalo kale iyo muciinu dowle iyo waxyaalay alqaabtoodu ahayd dowladii salaajiqada wixii kaba dambeeyeen markii reer bani biwahi meesha ay kaba baxeen qolada shiicada ayaa laqabkaa baxay kamaaludiin iyo taqiyudiin iyo shamsudiin taas horta laqabkii weeye markaasna waxa badan kolkol dee intay idaafadii gooyaan ama mudaafu ileyhigii ay alhalkiisii keenaan waatan attaqiyu ashamsu ashihaabu attaaju waxaan arkayno macnuhuna waa taajudiin iyo shihaabudiin kana waa kamaaludiin oo laqabkiisa wuxuu ah kamaaludiin ibnulhumaamna koley waa taasu malaha dee isaga naftiisa humaamudiin ahaa baan filayaa laqabkaasi kan magaciisa waxaa la yidhaha maxamed ibni cabdilwaahid ibni cabdilxamiid waa nin xanafiya ama aimadii xanafiyada ka mida dee waa shaqadii xanafiyada ama dee madaxdoodiiba waqtigiisa casirgiisi marka la eego ibnulhumaam buu ku shuhroobay laqabka ibnulhumaam kitaabkan taxriirna waa kitaab usuulu fiqiya oo uu ku talagalay inuu labadii dariiqo dariiqadii xanafiyada iyo dariiqada mutakalimiinta ama kolkolna dariiqada shaaficiyada la yidhaha waayo way u badnaayeen dadka alifay jaanibkaas uu isu geeyo walow maalikiyada iyo xanaabiladaba dariiqadooda ay tahay inuu isugu geeyo taxriir baa lagu magacaabay waa kitaab matni ah oo dee mutuntii waqtiyadaas aad u yar dee bal markaasi malaa daqdiga badan istaarnaayoo kale un baabkeed ah laakiin shuraax kala duwan buu leeyahay kole imanka sharaxii soomuu noqdina waayo matnigu intan ma leeka raqamkan uu ina siinayo ee waa shuraaxdiisa oo dee kolley dhowr sharaxna ama inta way ka madbacaysan yahay taqriir wa taxriir wa taxbiir oo ibni amiir alxajilay sharaxiisa waa ka madbacaysan yahay amiir baadshah oo dee waxa weeyaan ninkaadna taysiru taxriir la yidhahdo isaguna afar juza waa madbacaysan yahay marka kolley waa raqamkii maca shuraaxda walow sharaxaan u tiirin bal imaamkaas haddaba waa sideed boqol iyo koob iyo lixdanka waa qarnigii sagaalaad raggiisii dee qarnigii toddobaadna qarnigii sideedaadna waxbuu kaba noolaa reer iskandariya weyn imaamku ninkan dee fatxulqadiir sharxan weyne waxa weeyaan hidaayada uu kuba sharxayna le ama bidaaiya maca alhidaaya adigu dee sharxa uba sii ah ee xagga niyadna fiqiga xanafiyada dee kitaabka mudan ku ah fatxulqadiir la yidhaho nin kale weeye ninkaas baa muxuu isagu isaguna jawaabtan oo kale ayuu la yimi xagga aayadda uu leeyahy naskigu ilaa bedel weeye tan laakiin wuxuu yihi shaarixu walqowlu qowlka biljawaazi jawaas lagu qowlo bal waan iska yar dhammayn ayaa adharu muuqasho badan in la yidhaaho waa jaa-is oo naski ilaa kayri bedel waa jaa-is sidaa jumhuur culamaa ku tegeen baa muuqasho badan buu leeyahy xoog badan halkan sababta waa liquwati maakhadi daliilkay daliishadeen iyo halkan maakhadkiisa ayaa xoog badan oo culimadii waa kuwa aayad qur-aan iyo mithaal cad laba yimi weye waama ma dalla bihi lmaanicuuna min alaayati alkariima waxan ay daliishadeen qolooyinkii manciyey ee yidhi naski ilaa kayri bedel ma jiro oo aayadan markaa ah maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayri minha aw miliha taa ay xujaysteen facalnu alaaata awjiba saddex jawaabood baa taas ee lagaga jawaabaya aayadii casharkan ka dambeeyaan halkaa insha allahu tacala aan ka qaadi doona allah subxana wa tacala aclam bismi llah alxamdu lilah salna ala salatu wasalaamu calaa rasul